waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegaystayaal guubaabadu waxay ku jirtaa ujeedooyinka waaweyn ee maansada soomaalida wax dhan buu gabyaaga soomaaliyeed tixdihiisa ku guubaabiyey dhallinyaro ay tol yihiin wax dhan buu ku dhiirigeliyey inay ku duulaan qolo kale oo si uun ay ku colloobeen dhaaxuu ku tirtirsiiyey raggoodii la laayay ee reer hebel ku maqnaa inay u soo aaraan ama ay ka soo dhacsadaan kala hore geelal ay ka moora duugeen tima cagaar aan tiro lahayn dhaaxa inta guubaabadaas eersadeen ay ku go-een goobihii lagu hoogi jiray ee dhiigga badani casayn jiray iyada oo aan runta laga fogaana waxaa lagu doodi karaa raggii hore maansadii ay tirin jireen inteeda ugu quruxda badan ee farsamo ahaan ugu cuddooni inay tahay guubaabada iyo diradiraha oo ah laba ujeedo oo isu ogog leh ama isku midba noqon kara wax la soo marayba waxaa la soo gaaray baraarugga wadaniyaddu xilligii uu soomaalida ku soo kordhay kaasoo keenay isbeddel ummadda aada ugu dhex baahay xidhiirhkii bulshadana wax badan ka dooriyey wuxuu ahaa isbeddel ka dhashay waxbaristii muwaadinka ee israel ay bilowgiiba ku dhaqaaqday taasoo ay dubucdeedu ahayd qabyaaladda iyo kala tagga ay wadato inay ku nacsiiyaan wadajirka iyo midnimadana ay ku jeclaysiiyaan qaybihii bulshada ee isbeddelkaasi sida muuqata u saameeyey waxaa ka mid ahaa maansayahanadii xilliga qaarkood oo ujeeddadii hore ee guubaabada inta iska nacay soomaalidii ka dhaadhiciyey inay tahay qowmiyad tol qura ka kooban markaas bay shisheeyihii dalka haystana ugu muujiyeen sidii tol kale oo cadow ah ceelashoodii iyo carshintoodiina kala wareegay af ay garan karaan si ay wax ugu tusaaleeyaan waxay maansayahanadu gobonnimada ku masayn jireen geela oo ah xoolaha ay dhaqato meesiga ay soomaalidu ugu jeclay markaas bay xorriyaddii lagu raad joogayna dadweynihii u tuseen sidii geel haleela iyo horweyn bale oo iyaga laga dhacay sidaas darteedna ay foolxumo weyn tahay haddii ay ka soo dhacsan waayaan ciddii ka qaadatay oo gumaysigii dalka haystay ay ula jeedeen isbeddelkaas maansadii guubaabada ku dhacay waxaa aada looga garan karaa allaha u naxariistay cali xuseenoo tixihiisa ku muujiyey in wadaniyadda iyo la dagaalanka gumaysigana isla ujeeddadaas loo adeegsan karo haddii ay awal hore ku ekaan jirtay isku soofaynta soomaalida keliya maansada cali xuseen waxay u badnayd gabayo iyo geeraaro dhiigga kicinaya soomaalidana qabkeedii dib ugu soo nooleeyey milgada dhulku leeyahay iyo daljacaylka ayuu ummadda ku gubaabin jiray wuxuu dadweynaha u sheegi jiray hubka qaramada reer yurub ay isu tumanayaan iyo duulaamada aan maalinna loo qadayn inay uga jeedaan oo keliya in dadyowga taagta daran ay ku kala qabsadaan mar walba wuxuu ku celcelin jiray dhinaca dagani inuu yahay midka xoogga yar ee haddana daman kaasoo aan loo nixine ciddii ka awood rooniba ay duhur cad dalkiisa ka qaadato dagaalkii labaad ee dunida isaga oo maanka ku haya waa kii odhan jiray dabka baxaya danabkaa qarxiya ololka duulaaya digta yeedhay daaraha burburay degalka qiiqaaya dayuuraadka kacay armigaa lagu diyaareeyey duulaanka iyo qayladii dibadda loo saaray ragga diday madfaca duulaya iyo weyda dami weyday diraysyada la boobiyo hurdada laysu dacadeeyey qurumaha iswada doonaya ee duulka ka coloobay dembigu wuxuu ka dhacayaa dhulkaa laysku dilayaaye nin waliba wuxuu doonayaa daaqad saa-idahe anaa degaya iyo diiday baa dhiig ka da-ayaay ragna dalkooda waa daafacaa daacad buu yahay ee damanaanta soomaalidaa daahan weligeede hadday boqol dariiqa u baxaan duur ma jabiyaana wanduqoobay waa inuu dhurwaa darib ka goostaayo wixii daganna waa laynayaa daalinka arkaayib weligeedba soomaalidu way ogeyd guubaabadu meesha ay maansadeeda kaga jirta iyo guuldarrada ay sababi karto shisheeyihii dhaqankeeda u kuurgalay arrintaa iyada ahi qudhooda wax badan kama qarsoonaan siday ila tahayna talyaaniga oo koonfurta xukumi jiray ayaa ugu dambeeyey cid garata maansada caynkaasihi waxa ay dhibi karayso inkastoo haddaba magaca qaramada midoobay ay waayadaas dalka ku xukumayeen haddana waxay ku howlanaayeen sidii ay muddo dheer ugu sii nagaan lahaayeen runtiina cadowgooda koowaad ee qorshahaas ka hortaagnaa wuxuu ahaa leegada waxay qoob ka rogi waayeen waraaqihii madaxda xisbigu ay dunida u kala diri jireen ee ay ku doonayeen in kun iyo sagaal boqol iyo lixdanka xilliga gobonnimada looga soo hormariyo si kastaba ha ahaatee goor dambe ayaa talyaanigii loo sheegay inay jirto cid uga daran siyaasiyiinta la dagaalamaysa oo ah gabayada guubaabada miiran ah ee cali xuseen uu iyaga iyo soomaali badan ku kala dilay maantaas bay gabyaaga waxay ku soo rogeen amar isaga keli ku ah waxay u sheegeen inuusan mar dambe tirin karin maanse uu maamulka talyaaniga ku ceebeynayo soomaalidana uu ku kicinayo sawkolka inuu dhinac kale uga wareega ma aha isaga oo aan lagu garan sow guubaabada inuu halkiisii ka miisa ma aha dhowr maalmood hadduu aamusnaa ayuu habeenkii dambe naadigii xisbiga iskala taagay tix guubaabo ah oo uu ugu dhaaranayo dhurwaa hal uu isagu lahaa inta ka dilay ka dibiray dabadeedna halkuu raqda dhigay aan ka dheeraane isaga oo geela haray biciyaha u lisanaya uu wirixiisu meel dhow uga baxayo wuxuu yidhi dhurwaayahow hashaydii diree gegida dhiidhiibshay sidaad dhaqatay shalay qaalintaad dherarihii goysay dhoolaha markaad ku hubsatay ee dhuumatada daaqday dheega iyo kuruskii markaad dhugux ka siinaysay aada dharagtay waa kuu eg tahay inaad dhawaqdayn haddaan sa'iilka lay dhigin ayoo geeri loo dharaya in waraabo dhowrihii u go-y yaan ku dhaarmarayn nin wanaag dhadhamiyaaba waa dhoohanaan jiraye adigoo dhabbada soo haya oo dhamad u rooraaya oo aan dhanaba fiirinayn dhalaqsi mooyaane dhudhumada yarow waan ku heli dhiif anoo qaba ee indhafoorka surubkaaga dhici waan ku dhaarmarayn dhuuniga la iisoo sidiyo dhaayin hilibkeeda siduu dheehadaydii u cunay ii dhadhami waaye dhay iyo karuur waadigaa dhamay waxaygii iyo adigaa dhallaankayga baday dhaaxa gaajada eh dhulka inaad ku noolaatid baad kaga dhamayseene dhanaan uga dhawaaqaba mar baan dhaadka kaa xidhiya in dhirbaaxa kugu siibato baan ku dhaarmaray gabayga qaybtiisa dambana wuxuu cali ku guwaabinayaa geelaas uu waraabuhu ka durduuranayo raggii iska lahaa oo ka gaabiyey inay hantidooda daafacaan wuxuu yidhi raggiisa geela dhaqay baa hubdee dhowr ma qalateene dhalinyara haddaan helo kuwaad shalay dhibaataysay daraan laba guu weli caana dhamin urugan uu dhuubtay oo ciil dhadhabayaa ku heli daamandhagaxowe dharraqaanka kani waa intaan laysu soo dhiganne in dhalaala maydkaagu badan baan ku dhaarmarayn dhaxalkay xumaysaa wixii fulay ka dhuuntaaye waa dhabanahays xaajadii kugu dhignaataaye godabtiira kugu dhowrayaa waa dhunkaal maqane marunbuu indhaha kugu dhuftaa geesi dhididaaye dhab baan ku hadlayaa doqon dhirfa badhiilahayn jire marse haddii uu dhiidhiyo wuxuu doonayaa dhagare inaan dhiig caskaa daadiyo yaan ku dhaarmaraye bali dhowr dharaarahan intaan dhigaya oo biigab waa gabay sarbeeban oo soomaalidii uu u mariyey ay si fudud u garatay dhurwaagu waa ninkii talyaaniga ahaa ee beryahaas koonfurta dalka ka talinayay hashu waa soomaaliya ragga geela daafacan waayeyna soomaalida ayuu ula jeeday waa gabay dantii uu gabyaagu ka lahaa u qumiyey isla markaasna aan lagu dacweyn karin cidina aanay maxkamad geyn karin dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo